waxaa jiray in aan ka shaqaynaynay xanaanka cadaalada iyo usluubta siyaasad weyn oo aan dowlad goboleedada iyo dowladda federaalkaba ay kasoo shaqeeyeen hanaankaas oo la keenay golaha wasiirada oo aansixiyeen marka hanaankaas weli wuu sii socdaayo haddii waxaan sugaynay in golaha amniga qaranka kulamadooda ugu dambeeyey looga hadlo kadibna hanaankaas lagu daro dib u eegista dastuurka hadda jiro marka waa nidaam waxaan lahayn oo oo midaysan cadaaladeedaan lahayn haddana nidaam federaalaan gelnay marka waxaa jira caalamka moodaalo kala duwan baa jira oo cadaalada lagu gaarsiinayo nidaamada jiro marka modelkii loogu talagalay hanaankii loogu talagalay wadahadalkiisa waa socda si fiican uu socda waxaan u dan leenahay dalkan in inuu helo nidaam cadaaladeed lagu kalsoon yahay loo siman yahay soo celin karo kalsoonida shacabka ay ku qabaan cadaaladooda iyo dowladooda waxaan aaminsanahay haddii la helin cadaalad hufan dalka laga helin lama heli karo amni lama heli karo bulsho ishaysato oo heshiis ah lama heli karo dhaqaala oo horumar dhaqaale lama heli karo lamana heli karo in dalalka shisheeye ay imaadaan oo dalkan ay ku samey ku samaystaan maalgashi macnaha cadaaladda waxay lamaana qaadaysaa in muwaadinka iyo dadka kale muwaadiniinta aheena ajinabigana ay helaan in meel aad beri ay u aadi karaan haddii oo dhib gaaro